bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugunsiyaala miinfayla meeloba isorogdanga hagdhowaada barnaamijka kulunku warsan oo miin walba isan kubaratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhugunsiyaal hamiinnimo talaadaha galaatuu taarigdee keedanta afarta bilo nofembar labada kun iyo toban sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijkii kulanku warsanna oo nimadana seenkaay waliba ku mid ahaa gudoomiyaha degmada baydhabo waana duqa magaalada baydhabo xasan macalin biikoole iyo geegreedanka nagade magaalada baydhabo usoona safar shaga usan ku maqnaya gudaha magaalada muqdisho haddaba maya kula kulami magaalada muqdisho kheeraya barnaamijka seenkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsanna oo nimadu haddii leer waliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda federaalka soomaaliya iyo weliba usageega caqalka sare ee baarlamanka federaalka soomaaliya uu iska hor akhriyaya heerka warbaahinta haddaba may kubedeli koro aqalka sare mayna saaduun sheenaya akhyaraya barnaamijka sinkaaya nabadoon yuusuf shire warsame oo ku midaya nabadoonnada deegaanada maamulka galmudug iyo weliba usa ku hadalay jahwareerka siyaasadeed indhehaya maamulka galmudug iyo saasoo kale dowladda dhexe barnaamijka sinkaayna dhugunsyalla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan uunimadu haddii leer waliba ku mid ahaa duqa magaalada beledweyne safiya cali sheekh iyo weliba iyo kuwarbiidaya xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyadoona sheegtay inay xaalad adag iyo ku teeganta magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraana qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan uunimadu sinkaay dhugunsyalla barnaamijka oo kole baasaare waan sindare sii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madakuteerta waliba imaamino doone saaxiibkayga cabdinaasir axmed mayow mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhugunsyaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noo dareertaan weliba hawada sinkilaha miinfaylan dhugunsyaal barnaamijka kulanku warsan waliba saare waan sindareysii doone anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka ku bilaaway qodobkan koraya gudoomiyaha magaalada baydhabo waana duqa magaalada baydhabo xasan macalin biikoole iyo weliba usa reedanka nagada magaalada baydhabo kureed markii usa safar shaqo usan ka muqnaya magaalada muqdisho gudoomiyaha yaasa soo kala safar kiisha weliba qayb ku hayay wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba garoonka waliba ku dhawaayaya gudoomiye ku-xigeenada ee degmada baydhabo iyo yaasa soo kala wasiiro ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya unkureen waliba wafdigaasi hadhawaayay wasiir ku-geenka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha cabdulaahi isaaga kureedna waliba mirisay ku hadalaayana gudoomiyaalka kale iyo saasoo kale wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya bismi illaahi raxmaan raxiim geedka magaalada baydhabo mayaan ka dhawaynay wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha dowlad goboleedka koonfur galbeed oo muddooyinkan ka maqnaay wadamada banaanka qaarjo oo shirar oo waxaa ku qeyb galay wasaaradda qeybta enerjiga muddo oo soddon maalmood ku maqnay oo dadaalo badan ku qabday deegaanada koonfur galbeed oo ku hadlayay in deegaanada waa lagu qabadiyaa laaka dhawaay may kale ku mid hayay wafdiga gudoomiyaha degmada baydhabo bii kale oo siina degmooyinka xaafadaha iyo dhalinyarada ururada suweynaha ka dhawaay magaalada baydhabo oo siina ka maqnay magaalada muqdisho shaqa oo degmada marka may ka dhawaayaan gudoomiyaha degmada magaalada baydhabo ka dhawaayaan gudoomiye hadhawaa kalena wasiirka wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha usiina masar iimaan hadhawaa kalena dadka si siin jeelin aragteen kafeelalaasiin dhawaa geeka hadhawaa la sanana eedan mahadsantiin
geeko taariikhdata afar bili kow iyo tobanaad ma intaa ku dhawaynay mas-uuliyiinta sida wasiirka tamarta iyo biyaha doctor iimaan iyo gudoomiyaha degmada baydhabo ahna doga magaalada xasan maalin axmed biikole oo lamada mas-uulba safar kala duwan ka maqnaayeen gudoomiyaha degmada oo safar ka maqnaay tumun iyo dhowr maalmood yaan taa ku dhawaayaan iyo wasiirka ilaa hiraabta ilaa heligii lamasaa ilaa dhatan inta dadkan roogeen mas-uuliyiinta gudoomiyaha degmada iyo wasiirka dadkama intaan roogeyna intiisan hasiin dhawaayaan iyo esiin jeeliin ha dhawaada magaaladayaan roogtaan dad siin jeel dad la siinka jeeli ha ka dhawaada wabilaahi tawfiiq amay ka wareejiyey gudoomiyaha degmada
ka fadhiida wasiirka iyo wasiir ku-geenada iyo gudoomiyaasha degmada iyo gudoomiyaasha ururka haweenka gobolyo degmo iyo shacabka ka qeyb galay meelaa soo dhaweynteen eediyeeda kama hadnaye assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu salaame salaan kadib أنا وزيرك لما شغال في مقنعين وزيرك المرأي إنه سيورب كمقنعي أو شغال صابسل والقبضك كوفر قلبات دقاندي إيه دولد كوفر قلبات سيدي والقبض على الشعب كان يسير كمقنعي الحمد لله سيك هذا الدوام أنا ورت سفرك يا أنا شغال باي شغال أسوأ إن dhulku waa in laqobod lahaa in shacabku waa in laqobod lahaa lakin maqanaa shirkoo shira ka qeyb gali shirkaasoo g b l g qolada u n ka ah iyo meel arays shirlamaad oo sinwa jaray waan ka qeyb galay usinahay muxuu ahay world bank danaha umutunlayna umaqanayni waysiinka farxiyay ama siin yani muxuu siin sheegay in khayraad badan iyo horumar badan mxu gobolada aan dareeran gaar ahaan degmada baydhabo oo aysan ka faraxsan la sheeno doon haddii ilaahay ele oo faa'iidana ah shacabkana danqan ah horumar ah horumarna ee dowladda koonfur galbeed madaxweynaha iyo golid iyo wasiirada iyo dhammaan shacabka mxuaha koxee maamul goboleedka koonfur galbeed marka insha allahu amar safarkaa taasahayki safarkana guulaka lakoyni isidna eediyeed amahasantiin hadhawaayankuna hadhawaayateen walasiin kafilaayo waana dadaalen barashada dowladnimadu waay yacni dowladnimada sideeda waxaa weeye meel laka amba qaado yacni madaxda oo la ixtiraamo madaxda oo la hadhawaayo madaxda oo meel maxaa sidii korle qaado oo la sharafo iyo dowladnimo iyo ka bilaawdaas bilaawtan faylatiin وأيسينك يعني مهايسينك برارجي هذا الجار مسؤولين في ميل رايس مهاي إن سي شرفتها دوايتان يعني سي معمول غير كلام سينك ديدان أو يوم الأربعاء دورنا دم هاي ونك أم قادان أنت تلين بعنا أي يسوع بدن البحنا ملا كبر أنت يعني هلارة ده كبر أنت إيه دي دي سيك مهنا ده وأنا بقول جور يسيك مهنا ده أنا وزير كبر waana mahadsanti asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu siduu diimaha sheegay kolley safarka lai safarka ka maqnayni way ka kulmay alborka ka kulmni adna muddo oo way maqnaay labaatan iyo bere ah safarkayna way badanaay diga yurub aan badanaay kulmo badan waa ku qiib galni wayla kulmnay jaali jaalida oo koonfur gobolka ku jeeda oo yurub wayla kulmnay dad oo ajaanib kale la kulmnay muhiimadda way haytay barnaamijka safarka safar eed guul ay ahay waxyaabaha unu kahada un safarkayna ka saabsanay dhammaan koonfur galbeed horumarshe iyo gaahan wasaaradda biyaha iyo tamarta ee koonfur galbeed madiin koreydi may ku qiib galay shirkudhiyaay magaalada wadanka jarmalka gaar ahaan magaalada la yihahdo hamburg safarkaas way ka saabsanayeen sidii lii hormari lahaayay korontada iyo macnaha biyoba lamadaba company oo wayba invitation hanin jiray Lawrence Zedlerow waxyaabo badan isku hadalnay wala un kala ma haynteen sidii macnaha technology iyo maanta isin bogsantiin ee leeyo faa'iideysi lahay iriido oo ilaahayna si wadamadaas madiyada aragda wala isticmaalaan qalabka isticmaalaan ibaahada iyo qowaan iriido wala islaamay lamankaas insha Allah guula ka dhamaysin wayba ka iska afgoornay inni naawi doonan dhiniga biyo dhiniga korontadaba markaan meelo ku tabi waysaday wadanka sweden way la kulmay jaaliyadda oo koonfurkeeda ku jeeda dhammaantii oo meel degaan la kulmay wada hadal ayaa isla galni walbadana manaa nafsatiyo ku muqnaay wayna aan sheegay in koonfur galbeed horumar ku jira laakiin doorkii la haayan jaaliyadda koonfur galbeed iyo doorkiisa umuuqan wayan sheegay jaalido kale maamul goboleedo kale dadka horumariyo haya dhisohay waybwa waybwa dadka jaalido una badana dadkan ardeen muhiimadii may saarantaha facebook si wallan qorfada isi wallin sheegi lahay laakiin ma ku hadalayn war horumar ah tiyahay way iska afgaranayoon isfahalni ini wadankii shoha kana gadaan waan hormariyaan dufaysiisinta ku qiibna gadaan safaylahan isa afgaroni iyoona kulli ballangni safaylahan ha ka ballangni wayna sheega wayna oo ballan qaadana iniyo kooy doonaan caafimaadka wal qabad doonaan waxbarasho wal qabad doonaan biyoon wal qabad doonaan wal badan oo kumuuqanaya aan sheegay waan ka ganaya warkii aan gudbiyeyna ka ganaya norway nuurayga seedi magaalada raaw manaha bergana seedi jaalida safeyn hayn ka wayd iyad iyad hayn ka wayd lamada lamada wadan iyad hayn ka wayd yoon sidii dad farxan wada hadalni yoon is afgaroni in yoon hanagadan deegaanadii horumariyaan sida ummado kaleedoo jaalido kaleedoo deegaanada ha ku jeeda yoon doorsho gaadadaan ini iskoolo een dhisaan ini au meenaan eedashiga godaan ad ayunoo oo horumar ee deegaankan ka saabsan in iyaku iibgadaan in sheegan waan eed iyada manaha dad dhiiri leehaayan lamada meelo lagu safay leelhayan ka dhawaay waan habalagni dad eed eed manaha qiirad wadani ka jirto dad deegaansho diyaaran ee ini walku gobol marka insha Allah waa dhasada dhamaysani madaha ku tabi waxa ka nagaday magaalada Oslo caasimada oo Norway way kala kulmay lam company oo la raw Kubi Energy iyo Stark Solar lama kaas horay buu hadalanayn Saudi yoon wala hadalaan in ku muhiimsan ay haytay sidii korontada magaaladan dhawaatada ku teegan in deegaanada koonfur galbeed ma jirto magaalo hadda geedka 0.5 eh, 0.9 kilowatt la gado ma jirto walaa uleeskii dhibkan yahay cabashada bu- bulshadani badatay een awaadkani badadi way raadinay sidii bulshadan ka hala lahayd ama deegaanada koonfur galbeed qiimo jaban oo koronto ah oo aan linku faa'iidaysan lahay iriide haas afgoroni way baan idin sheegaynaa inay harumin ku dhisadi doonaan waana kooyi doonaan bilan nofembar eh, bilan hadda ka jarna oo geedka bisade gudaashay kooyi doonaan een ha- sugo hayna Ha- may kale la kulmay wasaaradda arrimaha dibadda ee norway gaar ahaan lankan gaabilsan soomaaliya een way ba aan gudbisnay baahada dhibaatadan hayd sida biyo iyo korontada aan ogsantiin wasiirka oo ahaa tamarta iyo khayraadka biyo ee koonfur galbeed dowlad goboleedka koonfur galbeed baahadii wasaaraddan madad aan ku soodia baahadii aan gudbi lanka suga ee waa way in sheegayeen badana inay Soomaaliya lanka gaabla sugay inis biliba oo sid sataman biliba toddoba inta kuriyo toddoba inta kuriyo hal inta kuriyo ee way ka balangnay in on invitation under on tanin ka kooy hana boobad lankaasi way wakiilka way in sheegayeen oo Norway lanka gaabla Soomaaliya mashaariic ayaa jirta oo biyo ka saabsan way sheegana ama haddaba wadaana muqdisho ku bilownay reena sidii biyo dhiibtiga ee dhulka hoose ka jira liin hala lahay an hayna biyo hadda la isticmaalo tusaale mahna hanin qaadaday ha eel yoo ku qodeen tanzania eelkaas way la qoday kun iyo shan boqol mitir kun iyo shan boqol mitir la qoday hal milyan iyo shan boqol qof hadda eelkaas koonfur gareeya hadda biyo isticmaalo hayaan marka een way fadaan ee koonfur galbeed in baaritaanka suubin oo geological survey una suubino biyo wasbaran baahadaasna keliya way reeyeen oo maadaama Soomaali la soo neeri maalin kasta roobna miigaan abashada baydho aragni dhootiga aragni laakiin qorshaas wadnin ari usuna hadii ilaahay reeyeen way ka balanay intuu iskooy kor oo la kulmo doon madaxweynaha een walay horumareen madaasi kulli een ha ku balanay een soota- soolarkaas wayba kama hasana madaxweynaha koonfur galbeed waa usuna fududay een la usuna langu gohontu in deegaanshi iyo dadshi iyo walan gobolka marka een way eed eed inta mahsigi haddii ilaahay aroon way baa rajeeyeen satamaanadan ama baloon haddaha soo inni horumar fayla oo dhinaga korontada een biyo biyo hadda walbana la kuga baday haddii riigag oo kolley yaa la godohay todoba riiga la godohay een tuman kale riiga ee la godol fade markan een horta dhinaga biyo haddii ilaahay aroon waa way eedan rajeeyeen inni oo baahadiya ee dhammaata tagninka doron korontadu korontada langlin ku sheekayo male isin dhow bin dadka keenta tabalaysun dad tabareero een dad isku bii kormee marka insha Allah een safarkay guulaha ka dhamaatay jaaliyahaas aragni iyo naftii lam dad oo fikrisho isku qaldanay jira laakiin markii dambe way iska afgoranayeen inni mu arad mul isku kuba oo deegaanka la kooy waleen ka wada een duheshiisinta ku qeybnagada een aqoontii wadanka ka biiriyaan tiinaha iska afgoran hoob ilaahay arway baa rajeynaya intaad iyo kuma way in sheegayna in dad habirsada doonaan oo lamada wad ee aan- lamada wadan ba Norway iyo Sweden dad eedan eedan farasan ahaayeen dad deegaan shoona diyaar ay ahaayeen markan een gudoomiyaha asuun gudoomiyaha asuun een hasba jarnay waxa sheekay isaanay asuun mashruuc eed muhiim ah ayaa asuun kulli ka maqnaay een baydho ogsantiin macnaha jidaadka dhibaatada ku teegan wala geeka baahada koowaad atayana laamu gudoomiyaha in sheegay in si dawada oo magaalada kumad ee laamada saar doorsade ADC wadadan onodka tan sodonka taasna Aywa, barnaamijka shan sanad dareera anin eed eed aan ka farahay waa wa- laakiin baahadii deegaanka een ku ya ku warhayn markan een siin salaame dhammaan dadkii hana dhawaay eed iyadan ma hasanyin wariyaalkan eed iyadan ma hasanyin waana sal-
genay mayka daaray geedo on gooyahay guray goobo goobeeye dhuxulaa ku garbiisadaye beedka digsiisade gurtoy geedoo gaarakin daagay madoona guudaasha hirgalaase guur hugadiisana la deeray yunigaas jike yalla kinsheenay gaaminay haa ha mayka daaray aad waqtiga iyo dhammaadan hafiiskii anjeeda qur'aad ma hinboobsado hemeana may suubiye walan dabkan bay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miin oogdo hase walkooyin laadamay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebara siidi shidowshana dhaba ka qaba hewal karan kugu gudubo malaha ayo kambanigii unigaasu hey maydornay reed maysin waday haamoogii jikada unigas oo isinku ku neebsadaasan koronto i dee waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nadarata weliba wada singlaha miinfailan barnaamijka kulanku warsawo cabdirsharaashka ayaa saari waan sir diraysa dhegeystayaal nabadoon yuusuf share warsame oo uusu ku midayay nabadoonada deegaanada maamulka galmudug iyo weliba usuu ku hadalay xaalada siyaasadeed indhexayta dowladda dhexe iyo saso kala maamulka ahlusuna waljamaaca welibana maalmo welahadhaafi ciidamada ee ahlusuna iyo saso kale dowladda federaalk soomaaliya iyo iska horfidhiyeen deegaano ku tirsanaa maamulka galmuduga haddaba nabadoonka maranaqato teleefonka idaacadda warsan wal ku weydiiya weliba uusin ka jawaabay arrintaasi hadda xaaladda galmudug way degan tahay aad iyo aad iyo aad boqolkiiba boqol ma ahan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ma ahane boqolkiiba boqol bay degan tahay adeer maanta oo kan weeyaan maanta waayahay en odayaasha dhaqanka ayaa ka mid tahay dhowaan waxaad soo saarteen eh, dhismaha galmudug oo loo dhan yahay marka eh, en bal haddaad faahfaahin naga siisid eh, adeer galmudug waa la socotaa maamulada soomaaliyeed sida yani magaalada baydhabo oo aad ka hadlayso sida yani maaragtay hirshabeelle sida puntland adeer horta sidaasay u dhisnayd oo sidaasoo maamulada soomaaliya ka mid ahayd xoogaa waxbaa dhex galay dawladdaa soo faragelisay insha allah adeer waxaan jecel lahay sidii qofkii soomaalinimo ay ku jirto u jecel yahay inay u dhismi doonto adeer sidaasaan rajaynayaa weli waayahay odayaashiina waxaad eh, dhowaan sheegteen in ahlusuna aad u ogoleyn eh, xildhibaanada haddii oo la fiiriyo dhanka eh, dhisidda xildhibaanada oo dhowaan lasoo xuli doono marka idinku arrintaasi eh, inteed ula jeediin maxaadna ka rabtiin oo dhanka ahlusuna markii loo eego horta marka u horeysa jaalla weliye qof kasta oo ama islaam ah ama soomaali aho waa sunna waljamaaca hadduusan markaas uusan khawaariij la yaqaan ama khawaariij qof galay uusan ahayn ummadda islaamka ah ama soomaaliyeed oo dhan baa ah sunna waljamaaca waxaa weeye adeer meeshaan niman wadaada ah haysan jiray hadday haysteen way soo meel gaarsiiyeen si awoodooda waxaan leenahay khayr allaha siiyo balse dowladda federaalka ahaa markaan mas-uuliyadeedii iyo waxeedii ay ku wareejiyeen oo ay saaran tahay adeer gacali
waayahay marka en, waxaa la sheegayaa in odayaasha ayaga naftirkoodii eh, de- deegaanada maamulka galmuduga ay leeyihiin eh, anoon daayo dhanka markii loo eego dhismaha ama xulitaanka xildhibaanada marka idinku diyaar ma utiin inaad dhistaan ah, xulitaanka xildhibaanadana qayb weyn aa ka qaadatiin markii loo eego dowladda federaalka oo ayadana dhinaceeda wax kasoo riixayso een adeer sax weeye sax weeye arrintaasu waa arrin hadee sax ah arrintaas waa arrin saxa odayaasha dhaqanka oo beelaha ayaa xildhibaanada soo xulahaya dawlada ma soo xulayso qof kalena ma soo xulayso haddana hadee wadaadadii iyo qof kasta waxaa looga dambeeyaa dawladda federaalka ahaa adeer looga wada dambeeyaa dawladda federaalka hore odayaasheeday uga dambaysaa adeer sidaas weeye si dhaqsi ahayna u dhismaysaa insha allahu galmudug iyada oo sharaf iyo magacaba le maga waayahay ahlu sunna waljamaca iyo dowladda dhexe waa ismari laayihiin maalmihii lasoo dhaafay deegaanada maamulka galmudug waxaa ka socda dagaalo oo ciidamo laisdhaafsanayo marka idinka odayaashii yaa tihiin xaaladaasi maxaad ka qabateen adeer marka ugu horeysa horta been fakatay kulama gaarta soomaalida ku mahmaahda ay waxaa weeye galmudug kama jirto wax la yidhaahdo dagaal iyo dhibaato midnaba adeer kama jirto ilaahay baana ka magan gallay adeer galmudug way xasiloon tahay wax dagaalow kama jiraan dawladda federaalka un baan gacanta ku wada haysa dhammaan meeshii hadda nimankaa wada marka waayahay waan fahnay marka dhanka ahlu sunna waan la socnaa dowladdiina way ciidamo dheeraaday geysay deegaanada gurceel iyo dhuusmareeb saad la socotida marka kaalinta odayaasha dhaqanka ee dhisida galmudug intay ku aadan tahay adeer waxaa weeye horta dhisida galmudug way taagan tahay mar dhowba waa la dhisayaa insha allah galmudugna hadda wax dhibaataa oo ama la boonbooniyo ama la sheeg sheego ha badata hase yaraatee waxba kama jiraan waa nabadgelyo dhisbay diyaar u yihiin oo in yacni ay yani maaragtay dhismihii dowladnimo madaxweynihii la doorto madaxweyne ku-xigeenkii la doorto xildhibaanadii iyo wixii oo dhan la dhiso adeer sidaasa horta diyaar loo yahay wax dhiboona kama jiri karaan wax dhiboona hadda kama jiraan dhammaan degmooyinka tuulooyinka iyo magaalo madaxdaba adeer gacanta waxaa ku haya dowladda federaalka iyo kuwa galmudug oo iskaashanayaa ku haya gacanta sidaas wey waayahay laakiin siyaasiyiintii ee ka soo jeeday deegaanada maamulka galmudug walaacay ka muujiyeen xaaladda hadda ee ka soo osboonatay ee maamulka galmudug marka adigu maxaad is leedahay
adeer wariye horta marka ugu horeysa waxa aad adigu doonayso aada raadinaysa ma aha laakiin waxa ay tahay oo aan kuu sheegayno sidaasaa wax ku salaysan yihiin adeer anagu siyaasi galmudug anagu hadda siyaasi maihi anaa laga wareysanaysaa annaga war siyaasi shuqul lagumale mana shuqul laguma lihin siyaasi halkaa iga dhig siyaasi inuu siyaasi yahay waad ogtahay siyaasi ma wareysanayside oday dhaqamood baad adeer wareysanaysaa sida ay ahaydna waanu kuu sheegnay adeer dhan wax sheega oo been sheega oo rugciisii iyo waxaas annaga shaqadaya adeer maaha annaga waxaan anigu aan kuu sheegay in yani galmudug la tahay inay yani dhismaheedii ay yani maaragtay ay diyaar tahay in dawladda federaalka a gacanta ku wada hayso iyo yani ciidamadii kale oo yani sulliga ah adeer intaasaan kuu sheegay waxay hadda adi doonayso waa wax adiga jeebkaaga ah mana garan karahayo ma garan waayahay waa mahadsan tahay waxaad leedahay miya hadda dhismaha galmudug wuu dhan yahay islamarkaasna odayaasha dhaqanka kaalintoodii la rabay way ka qayb qaadanayaan
saas weeye adeer macaane saas weeye saas weeye waayahay waad mahadsan tahay mudane hadalkaadii wuxuu eg yahay inaad taageersan tahay ee dowladda federaalka soomaaliya bal markaan eegno xulitaanka baarlamaanka galmudug odayaashiina maku qanacsan tihiin nidaamka hadda dowladda federaalka soomaaliya ay rabto inay ku dhisto maamulka galmudug adeer dawladdaba waa ogoshahay dawladda federaalka ah way ogoshahay annaguna waanu ogolahay dadweynaha iyaguna waana raacsan yihiin odayaasha dhaqanka ayaa si toosa xildhibaanada usoo xulaya adeer sidaa wey waayahay dadka hadda warbaahinta kaala socdo oo inta badan maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta qaar ay qoraysay in xaalad jahwareer ay ka taagan tahay maamulka galmudug maxaad uga baaqi lahayd
adeer horta wareer adaa sheegaya horta anagu wareer ma ogin adiga unbaaba wareer ka daba laalaabanahaya anagu wareer galmudug ka taagan ma ogino waxaan ognahay nabadgelyo rasmi ah oo gobolada kale iyo maamul goboleedyada kale aysan haysan in ay ka taagan tahay oo maanta qarsanahayaan horta anagu sidaasaan aaminsannahay alla aan kuu sheegahayaa nabadoon yuusuf shira ahaan waxaa weeye adeer gacal iyo qofkii yani maaragtay nin balaayo hurshaa asagaa ku baxay xartamboos makaraa ninkii balaayo hurdahaya adeer macaana asagas u taallaa midaas waa halkaas kale waxaan u baaqayaa ummada soomaaliyeed meel kastoo ay joogto meel kastaba ha joogto ilaa raas casir ilaa raas gabdoodi waxaan ugu baaqahayaa nabadgelyo iyo walaalnimo wax isu dhaamaana ma jiraanin in ay nabadgelyada iyo walaalnimada ilaaliyaan dawlad kasta oo yacni soomaaliya ka dhalata wixii burburka ka dambeeyey waxaa ragaadinaya kuwada shisheeye ka sokow waa soomaalida oo loo adeegsanayo inay adeegsiga iyo gumaysiga iyo dalkooda oo lagu dirayo ay ka haraan oo dalkooda iyo dadkooda usoo jeestaan nabadgelyada iyo dhismaha dalka iyo walaalnimada iyo soo wax soo saarka dalkana ay usoo jeestaan adeer sidaasaan ku dardaarmi lahaa ma garan aada umahadsan tahay mudane
dukaanka qalabka dhismaada guud new star
badidole i miranin qubatay jilaal onbobshay i gaanjardismile waoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraada ii dubaysay injeedee danseeha ka galay inboqohooto dibadda hasku diiwaan gelin bohooto dibadda anama haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqay iskorsaaro dig sii sidoo faday adantala ma ii darshadaas qalabka dhismeeda adaweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashinka handhoobtay qeybtiya
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan guda jirnaa waliba wada singilaa dhegeystayaal ahmiin faylnaha wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda federaalk soomaaliya iyo waliba usageega heerka warbaahinta ka hor akhriyaya golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyadoona aqalka sare iyo akhrinta koowaad iyo geega maryanga haddaba waa ka wasiirka wasaaradda warfaafinta oo arrimo wasaya ku hadalow
mudanayaal waxaad la socotaan dalkeennu wuxuu leeyahay warbaahin ballaaran oo isugu jirta mid dowladeed iyo mid gaar loo leeyahay midda dowladeedoo laba heera heerka federaalka iyo heerka dowlad goboleedyada waxaa kale oo jira oo iyaduna warbaahinta ku soo korodhay warbaahin danabeed ama social media oo ah warbaahin xoog leh oo dad badan oo aan markaa liisan warbaahineed haysan haddana u isticmaalaan qaab warbaahineed oo warar badan bulshada ku gaadhsiiya sida uu dhigayo qodobka siddeed iyo tobnaad ee dastuurka siyaasadda dowladda soomaaliyeedna ay tahay waxa weeye in dalka soomaaliya uu yeesho warbaahin madax bannaan oo xor ah si bulshadu u hesho warar isu dheelitiran oo dhinacyo badan ka yimid mudanayaal sida aad ku arki doontaan sharciga aad haysataan oo aanan qodoqodob u akhrin doonin laakiin nuxurkiisa aan halkan ka sheegi doono qodobkiisa afar iyo tobnaad wuxuu dhigayaa in la dhiso golo warbaahineed oo ay ku midaysan yihiin dowladda warbaahinta gaarka loo leeyahay iyo bulshada rayidka ah ama bulshada soomaaliyeed si loo ilaaliyo xuquuqda iyo saamileyda warbaahinta saddexdaa gacmood waxaa loo sameeyey in gacani ay tahay gacantii warka soo faafinaysay oo isugu jirta midda dowladda iyo midda barayfidka ah dowladduna ay tahay mar labaad regulatorkii ama hay-addii sharciyeynaysay ee nidaaminaysay adduunka waxaan nidaam lahayn ma jire warbaahintaas dadweynaha iyo bulshada rayidka madaxdooduna waa dhegaystayaasha ayay wakiil ka yihiin markaa saddexdii gacmood ee wada lahaa dhegaystihii iyo warbaahiyihii iyo nidaamyihii ayaa guddigaa ku wada jira si qolo waliba qolada kale ay u miisaanto dowladdu aanay xadgudub aan sharci ahayn ugu samayn warbaahinta warbaahintuna aanay xadgudub ugu samayn dhegaystayaasha oo bulshada rayidka ahay madaxa ka tahay waxaa la dhahaa adduunka caaqido caalami ah xornimadaadu waxay ku eg tahay inaanay ku xadgudbin xornimo kale xuquuq kale marka qof kastoo xora hay-ad kastoo xor ah wax walba xor ma aha inaanay xuquuq kale xornimo kale inaanay jirin wey oo aanay wax u dhiminin markaa dhegaystayaashoo kale waxay xaq u leeyihiin inay helaan war war xaqiiqa oo aan been ahayn waxay xaq u leeyihiin muwaadinka hay-adaha dowladda hay-adaha brifate-ka inaan lagu xadgudbin oo been laga sheegin marka golahaas isu miisaaman ayuu sharcigani dhisayaa haddaadan sixisaan sidoo kale mudanayaal sida ku cad qodobka lixaad ee sharciga sharcigu wuxuu nidaaminayaa howlaha kala duwan ee warbaahinta xogaha ay u gudbiso bulshada gaab qaabka ay u wada shaqaynayaan wasaaradda golaha warbaahinta ururada warbaahinta ku midaysan yihiin ayuu nidaaminayaa iyo sidoo kale sida warbaahin qof ku noqon karo ama weliye sharciyad ku heli karo uu ku shaqeeyo ayuu sharcigani nidaaminayaa waad garan kartaan mudanayaal dalkeenna oo sidaa ad ogtihiin sida aan sheegay warbaahin ballaadhan leh burbur ka soo kabanaya weli loan orderka ama sharciga fulintiisa iyo kala dambayntu aanay xoog lahayn warbaahinta soomaaliyeed ee madaxa bannaan ama gaarka loo leeyahay ay kortay bilaabantay oo kortay xilli aan dowlad jibin ama dowlado aan xoog badnayni jireen warbaahintu tahay awoodda saddexaad ama afraad oo dowladda iyo ay ku soo dhow yahay ee wax bedesha ee wax kicisa ee qaran dhista ee qaran dumisa muhiimadda sharcigani leeyahay way la fahmaysaa haddaan wax yar idinka siiya mudanayaa taariikhda uu sharcigani soo maray wuxuu soo bilowday dowladdii carta labadii kun waxaa wasiirka warfaafinta ahaa doctor ibi xilligaas ayuu wax yar ururiyey laakiin iyadoo aan weli laga dhigin wax qoran oo buug laga dhigay intaan ogahay ayuu ayay dowladdii adigu ama duufaanadaa siyaasadeed iyo shirarkii ku kaceen ama ah xilligeedii dhammaaday ama isaga la bedelay waxaa buug laga dhigay markii ugu horreysay laba kun iyo lix iyo toban oo anigu aan ahaa wasiirka warfaafinta ayaa laga dhigay sharci buug ah oo qoran oo laga wada hadlo wuu socday ilaa labadii kun iyo shan iyo tobankii afar iyo tobankii wasiir kale oo warfaafinta mudane mustaf sheekh cali dhuxlow ayaa golaha wasiirada ka ansixiyey afar iyo tobankii sebtembar laba kun afar iyo toban halkaasaa isaguna uu markaa shaqadii laga bedelay oo aniga laygu bedelay mar labaad waxaanu horgeynay golaha shacabka oo markaa aqalka sare ma jirin golaha shacabku wuxuu ansixiyey labaatan iyo sideedii disembar laba kun shan iyo toban madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa saxeexay tobankii janawari laba kun lix iyo toban mudane xasan sheekh maxamuud sidaasuu sharci ku noqday markii ugu horreysay dowladdan hadda jirta ee nabadiyo nolol markii ay timid oo uu wasiirka warfaafinta ahaa mudane yiriiso allaha u naxariisto ayaa cabashooyin ka yimid warbaahinta gaarka loo leeyahay ama ama dadka aan dhihi karo saamileyda warbaahinta awgiis ayaa la yidhi dibufuurin dibufirinha lagu sameeyo la isku afkarta wasaaradaha wasaaradda federaalka iyo wasaaradaha maamul goboleedyada iyo wakiilada iyo ururada ay ku midaysan yihiin warbaahinta xorta ah ayaa ayaa saa isku afkartay markaas saddex iyo labaatankii sebtembar laba kun toddobiyo toban shir dhacay oo intaasi isugu timid ayaa lagu go-aamiyey arrinkaas wixii ka dambeeyey kulamo aada u badan baa la qaatay oo dalka gudihiisa iyo meelo bannaankiisa nairobi oo kale lagu qaatay oo qodobadii laga keenay konseynka ama lagaga dooday qodobada laga keenay cabashadaa way fara badnaayeen waxaan ka xusi karaa qodobka soddon iyo shanaad oo lahaa weriye waa inuu noqdaa qof jaamici ah taasoo maadaama aynaan lahayn jaamacad waa leenahay hadda faculty of journalism waa leenahay hadda laakiin waktigaas dufcaddii ugu horreysana hadda dhow way ka soo bixi rabtaa laakiin formal university ama faculty of journalism oo markaa dalka ka jiray oo xoog lahaa ma jirin cabasho caqli galay noqotay inkastoo loo baahan yahay wariyaha la hadlaya toban kun oo qof inuu leeyahay aqoon iyo miisaan uu kula hadlo haddana caqligal bay noqotay qodobkaa soddon iyo shanaad qodobka siddeed iyo tobnaad oo shuruudaha ay ku qornaayeen iyo aqoonta iyo itixaan laga qaadayo marka la siinaayo kaarka weriyanimada isagana waxbaa laga bedelay qodobka shanaad oo ganaaxyada hadduu dembi galo wariyuhu cid ku xadgudbo hay-ad ku xadgudbo shaksi ku xadgudbo lacagtii ku qornayd oo badnayd waxbaa laga laga laga qoray qaabka ay liisanada u qaataan ama qodobka soddon iyo afraad meelihii cabashadu ka timid bay ahayd sidoo kale qodobka afar iyo tobnaad qodobka soddon iyo saddexnaad way idiin qoran tahay warqadda ay idinku qoran tahay xagga dambe ee buugga markaad dhammaysana waxaa idinku qoran shax golaha shacabku idinku sheegayo qodobku siduu markii hore ahaa sida ay ka dhigeen iyo waxay uga dhigeen riisakay u cuskadeen aa xagga dambe idinku lifaaqa oo aad ka arki kartaan backgroundka qodobadii laysku qabsaday sida ay u dhigeen golaha shacabku oo ama aad wax ka bedeli kartaan ama aad wax ku dari kartaan ama aad sidiisa ku qaadan kartaan mudanayaal markii la dhammeeyey draftigii oo intii stakeholderska isku afkarteen ayaa golaha wasiirada garyaqaanada dowladda la tusay ayaa golaha wasiirada waxaa haddana la horgeeyey ansixiyeen xeerka saddexiyo tobankii julaay laba kun toddobiyo toban golaha shacabka ayaa wax ka bedelkaa soo ansixiyey sideedii julaay laba kun sagaaliyo toban hal sano kadib sidaasaa maanta oo ay taariikhdu tahay afartii novembar laba kun sagaaliyo toban aan ku horkeennay senatariska aqalka sare oo aada ka gudan doontaan wixii waajibkiina ah waa garanaynaa dariiqa sharci uu marayo haddaad sidiisa u qaadataan ama haddaad wax ka bedeshaan dariiqa sharci uu marayo laakiin ugu dambaynta markii labada gole isku raacaan madaxweynaha ayaa saxiixaya markaasaanu dhaqangal noqonay
alfaraj educational college alfeco macadka walbarashada ee alfaraj abshir bila ogoli haaran godobeadi idi ilmayaala dhisi alfaraj educational college yallafuri eekway kubahi bulshay kooya ilmo aruursada oolanki eetanhay eelbiile waan roore ilma lanki fadawna bulshay unrooroy idi ilmaga awoytisyali ee alfaraj educational college ilbaydhaw afartiya gees irid ilma iskula furuntaa ilow alfaraj educational usii waldheer ustaadyaal ilmisho tayaysno turkihan walhanbaradeena alfaraj lanaskashani alfaraj educational college way isku furi layma eh eeda lahan ku baarandeg asar u ihiraabu ma eh ishuu ileelu ma eh kamiisu ijimaaw
waayahay dhegeystayaal qayb uga dambeeya barnaamijka kulanku warsan sadeerne waliba wada singlaha miinfailan barnaamijka saaxiibkayga cabdinaasir ee imaamadaya duqa magaalada beledweyne safiya cali sheekh ayaa waliba ayay ku warbiiday xaaladda magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan walibana ayay ku hadalaya doontay dhowaan ayay kuga doontay gudaha magaalada beledweyne safiya oo marwaraysiya siyada geega warbaahinta iyo waliba ayay ku sheekaysay xaaladda iyo saasoo kale waxyaabihii kulkulantay doontay inta badan iyo kuwa mudanga dad badan oo ayay la saaranaayanga xaaladda beledweyne waa xaalad emergency ah waa masiibo rabaani ah waxay u baahan tahay in loogu gurmado si qarannimo ah si soomaalinimo ah alxamdulilah gurmad badan ayaa haddana soo gaaray oo ugu horeeyo dowladda federaalka ee ku xigto hiil walaal jabuuti kuwa kalena insha allah way soo daba joogaan tahay beledweyne waxaan tagnay labaatan iyo toddobadii bishii octoobar anagoo wafdi ballaaran ah xafiiska madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha gud- wasiir ku-xigeenka maareyntii masiibooyinka iyo wasiirka maareyntii masiibooyinka ee hirshabeelle iyo anigoo duqi magaalada ah waxaan wadnay ee, gurmad meeshii markaan tagnay baahida jirta aan aragnay wafdigii way soo laabteen siday u keenaan ee, de- alaab kaleento oo teendhooyin iyo wixii loo baahan yahay assessmentay soo suubiyeen sideed iyo labaatankii waxaa dhacday habeenkii in uu roob badan uu da-ay qaatay ilaa iyo shan saacadood Ee, fatahaadii way kasii dartay waxaa dhacday subaxdii markaan soo kacnay in taleefano nala soo wacay dad go-doon ay ku yihiin guryahooda ilaa iyo konton family iyo ka badanba sidii ayaan waxaan usoo baxnay magaalada Een, doon ayaan soo raacnay anagoo u socono in aan dadkaas go-doonka ku jiro aan mas-uulka aan ka nahnay marna ehel aan nahnay marna waajib naga saaran in aan soo samata bixino الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وحان meeshaas aan ku waayay asxaab qaali ah oo u socdaan inay walaalahood dhibaataysan dhibka la qaybsadaan ay gurmad u fidiyaan laakiin ma aysan dhicin Ee, waqtigooda halahaas ku ekaa waa shuhadaa Een, ilaahay waxaan dhahayaa sabar iyo iimaan intii ay ka geeriyoodeen inuu samir iyo iimaan ka siiyo ilaahayna jannadii firdowsa caalaa ka waraabiyo Ee, labaatan qofood inta aan aniga aan ogahay toban way ka badbaaday tobanna way ku geeriyootay tobankii ku geeriyootay ilaa hadda waxaan la-nahay laba qofood laba meyd ay ka mid tahay la taliyaha madaxweynaha ee, maxamed cabdiwaare ee, dahabo oo ilaa hadda geeri iyo nolol aanan ku haynin oo laakiin aan ku qiyaasayno in ay waqtigaas qofka uu nuulaan karin een, webi intuu biyo ku jiro marka waxaan rabaa inaan walaalaheen een, reer hiiraan hadday noqon lahayd buulo burte booco een, beledweyne way ka soo baxeen ee, meydkaas sidii aan maqalka aan ku hayno in ay gurmadkaas nagala qayb qaataan hadday meydka arkaan nala soo xiriiraan si aan u asturno oo annagana niyadda noogu degto qofka waa laba si ama geeri ama nolol waa la wada dhimanayaa een, kulli nafsu daaqat almowt marka insha allah codsigaas ayaan rabaa inaan walaalahay u jeediyo waxaa dhacday subaxdii markaan soo baxnay een, maalintii ku horreysay doontii ayaan ku baxnay oo aan ku aaday hoteelkii aan degnaa alxamdulilah si nabadaah ayaan ku tagnay soo noqodkii waadi iyo webi meelay iskaga dhacaan marka hore webiga saanu u socday webigaan la soconay marka ani ma kala garanaynin markaas hadda laakiin waa waan fahmay haddana webiga een, hirki ayaan ka hortegaynay waxaa dhacday anagoo marka aan marayno waadiga iyo webiga meesha iska galaan ayaa biyo yarna soo galay biyihii markaan aragnay anuu ahaa qofka ugu horreeyay biyaha soo gala dhahay biyaha doontay soo galeen wiil hadda dhinta allah u naxariiste ayaa intuu koombada qaatuu biyihii ka daadiyey yarkii oo waday doonta wuxuu damcay inuu xoog u wado gudoomiyihii hore ee gobolka cabdifataax ayaa wuxuu dhahay xoog ha u wadine dhanka derbiga nagu aadi hir ayaa nagu imaaday markaas hirkii markuu nagu yimaaday waxaa dhacda doontii inay gadoontay markay gadoontayna aniga dhinac ayaan u booday inta hadda aan ka xasuusto dhinaca markaan u boodayna qofka keliya a maanta aan dhihi karo asoo dhintay ayaa aragtay wiil wuxuu ahaa dhalinyaro ah ganacsato ah wax badan beledweyne ka qabtay oo dhaha icaawina laa ilaaha ila allah hadalkii ugu dambeeyey inta kale laakiin maan arkin mahadsan tahay een, waxaa jirta cabdifataax iyo aniga iyo adeer kaleento oo la dhahaayo cabdi muxudiin oo asigana la taliyaha madaxweyne waare ah saddexdeena iyo dhalinyaro kaleento ciidan nala socdeen ayaa horta kasoo badbaadnay ilaahana soo badbaadiyey ma dhahaayo dabaalaan aqaanaa ma dhahayno dabaala yaqaanaan saacadeena ayaa wax ka dhinayd wiilasha ku dhinteen dad beledweyne ku dhashtay oo dabaal yaqaano oo webiga gees intay ka galaan geesta kale uga bax ayay ahaayeen laakiin waqtigooda halaas ku ekaa ilaahana soo badbaadiyey shirka kadib markii aan dhanka derbiga aan u dabaalanay derbiga ayaan kornay derbiga markaan kornay masaajid uu ahaa qofkii yaqaana reer beledweyne ayaa yaqaano dhagax jibis masaajidkii aan galnay taleefanka gacantaan ku waday maskaxda waa dareemi kartaa qof dhibkaas ku jiro xijaabkaygii oo kyaalihiygii aan watay waa iska tuuray wejigu kaa qabanaya markaa meesha kornay taleefon diraan isdhahay taleefonkeena biyaa ku jiro laakiin wiil meesha joogay ayaa taleefonkiisa ka isticmaalay waxaan soo wacay saddex qofood oo aabahii ugu horeeyo la taliyaha madaxweynaha injineer jalwo iyo abtigey siday u ogaadaan in aan caafimaad qabo oo noolahay aabbo markuu maqlay alxamdulilah aabbo dhibki waa maqlay haddaan nooshahay alxamdulilah inta dhimata allah u naxariisto abtina sidoo kaleento injineer jalwane wuxuu dhahay alxamdulilah haddaan nooshahay waa kaa walwalsaneen isla markii taleefonkuu dhigay daqiiqad kadib ayaa taleefonkii la iigu soo celiyey oo isoo wacay aan ugu mahad celinayo sida uu ugu walwalayay dhibaatadii meeshaas ka dhacday madaxweynaheena maxamed cabdulaahi farmaajo oo nuso saac ila hadlayay dhibaatadii halhal sidaa hadda kaaga sheekeynaya uga sheekeeyay sidee waxa uga dhaceen oo xataa lagu yiri ugaaskaa ku jiray oo ugaaskii wacay oo weydiiyey inuu caafimaad qabo aan alxamdulilah waxaan kale u mahad celinayaa madaxweyne maxamed cabdi waare oo asigana sidoo kale inta welwalsanaa iyo intii isoo wacdoo dhan aada ayaan ugu mahad celinayaa meyd guuleed guddoomiyihii degmada shibis ururka dhalinyarada oo ahaa nin soomaaliyeed oo beledweyne u yimaaday inuu dhalinyarada mideeyo dhalinyarada horumarkeeda ka shaqeynayay anigoo og wanaagiisa iyo waxtarkiisa dhalinyarada shibis wuxu uu ka qabtay ayaan guddoomiyihiisa waxaan ku dhahay bil fasax iisii guddoomiyaha siduu dhalinyaradan iigu tayeeyo sidii ayuu beledweyne iigu imaaday waxaa qorneyd inuu beledweyne ku geeriyoodo meydkiisa ayaan shalay soo qaadnay aan ku duugnay hooyadiis iga codsatay waa jeclaa inaan xagga ku duugo maadaama uu ku geeriyooday beledweyne ee tahayna magaalo soomaaliyeed haddana waalidkii ayaa wuxuu dhahay aan ku qanacno wiilkeygii ee iikeen meydkiisii sidii ayaan u keenay alxamdulilah waan u keenay waana aasnay maantana waxaan u tagnay familkii marxuum guuleyd allah u naxariiste aniga iyo injineer jalwa oo ah la taliyaha madaxweynaha oo fartiin ka waday tacsi tiiraanyo leh uu u tacsiideynayay ehelkii qaraabadii oo ka dhintay guuleed waa mahadsan tahay waxaa jiro guddi la sameeyey oo madaxweynaha maxamed cabdiwaare uu sameeyey oo ka kooban wasiiro xildhibaano guddoomiyaha gobolka aniga wadaad culimo ganacsato iskugu jiraan waxaan u malaynayaa in maanta masiibadaas qof uunan isdhehaynin damiir leh inuu musuq maasuqo qofkii musuq maasuqdana maanta adduunyo waaye adduunyada hadaa lagu tusin aakiraa lagu tusayaa waxaana uu ugu talagalay madaxweynaha markuu sameynaya guddigaas qof alla qofkii isku dayday inay wax musuq maasuqdo inay xabsi ku aadeyso ku wayneyso mas-uulinimada meesha ay ka hayso dhankan kalena dowladda federaalk waxaa la sameeyey guddi ay iskugu jiraan heer wasiir culamaa udiin iyo ganacsato marka labada guddi ayaa isla shaqeynaya hadduu alla yiraahdo
may usmarinay mayle boorahay unugun miday unugun aloolmajiirahay shorobii kaningna oo qaadu waay ma oshian si aan weelo unugun waa bukunoogay laysa al'amru kamaa tadunnu ingnuglay arrintaase adaka aalasame ee mushkiliyuuba dhammaatay adalaynii dabwada manweydiida unaga aanayaalka daawada laho owlaadalanka tala galay waana sheentay shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuuralak iyo ivolak allahodasye
hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralak iyo ivolak caanooyin lambogiyo nafaqa iyo borotiin nusqaan hayna caano lahaka buuyo nkaroonaw unuga caanooyin
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baanta ka fmeera barnaamijka kulanku warsan oo namada siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada Baydhabo barnaamijka oo kulay baasaare waan siin diraysaa dhegeystayaal anoo Abdirashiid Axmed Ibrahim Abdirashiid Rashka dhanka farsamada madax ku dirta wali baa imaamada saaxiibkayga Abdinaasir Axmed Mayo inta barnaamijkan barnaamij lama daraado kulamaan akhriyaya waa Abdirashiid Rashka oo siin ku tabaasasiyo amiin nabada assalamu alaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh